bismillahi raxmaan raxiim barqa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadkii tegay raadiyo hasnaay ee magaalada jowhar qodobada toddobaadkan aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqonaya munaasabadda aasaaska hirshabeelle oo toddobaadkan lagu qabtay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle haweenka magaalada jowhar ku iibiya cawska oo dalbaday in shaqo abuur cusub loo sameeyo guddoonka xiriirka kubadda cagta hirshabeelle oo toddobaadkan lagu doortay magaalada tan jowhar laba ruux oo ku geeriyootay dooni ku qallibantay deegaano hoos yimaada magaalada tan jowhar tartan kubadda cagta ah oo toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey magaalada baydhabo waxbarashada sanad dugsiyeedka jaamacadaha jowhar oo toddobaadkan dib loo furay qodobadaa iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ah ayaa idila socodsiin doona injineer maxamed nuur xuseen ayaa inoo farsamayn doona kusoo dhawaada barnaamijkii oo intaa ka ballaaran mar kale barqa wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka toddobaadkii tegay raadiyo asnaay ee magaalada jowhar toddobaadkiiba maalinta khamiista ah ayaad ka dhagaysataan raadiyaha asnaay ee magaalada jowhar munaasabadda aasaaska hirshabeelle ayaa toddobaadkan lagu qabtay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle munaasabadda sanad guurada sideedaad ee aasaaska hirshabeelle ayaa toddobaadkan lagu qabtay madaxtooyada hirshabeelle ee magaalada jowhar munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano ka socday baarlamaanka soomaaliya wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle fanaaniin dadka caanka ka ah baraha bulshada iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan wariyaha iyaga cabdicasiis xasan macalin ayaa warbixintan inuga diyaariyey munaasabadda sanad guurada sideedaad ee aas-aaska hirshabeelle ayaa lagu qabtay madaxtooyada hirshabeelle ee magaalada jowhar munaasabadda waxaa ka qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano ka socday baarlamaanka soomaaliya wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle fanaaniin dadka caanka ka ah baraha bulshada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan bilaal bulshaabi oo ku hadlaya afka dhalinyarada tictokerka ayaa sheegay in ay ka shaqay doonaan horumarinta deegaanada maamulka hirshabeelle hirshabeelle qofna ugama baahna inay cid walba aysi way tallaabsatay way tallaabsatay meel allaala meeshay rabta ayay maraysaa insha allah haddaalid inta yar ee dhimanna waa la dhammaystiri doonaa haddaalidmo hirshabeelle maanta maamulo lama tartamaysa waxay la tartamaysaa dowladaha adduunkay la tartamaysaa waxaa rajaynaynaa insha allah hirshabeelle dad badan ayaa iska diiwaangeli doono meer dhow ayaa waxayna soo gaari doonaa markaskii turkiga sidaas aawadeedna hirshabelle waa meesha ugu horrayso sarfeyga uu ka samayn doono waana halka ugu horrayso oo barwaaqadeeda ladhimin doono hirshabelle waana meesha ugu horrayso ee soomaali ee isugu soo hiran doonta doolidmo soo dhawaada munaasabado fara badan waa ka soo qayb galay laakiin tan waxay kaga duwan tahay waa mid xamaasad iyo xiise gaara leh sababtoo ah tiimka madaxtooyada oo madaxweynaha hogaaminayo ayaa waxay u yeeleen macno gooni ah inay noqoto xafladda ugu shidan xafladaha ay dhigtaan maamul goboleedyada waana midaan lama dhihi kara mid maamul goboleed uu dhigana waa midii qaranka mid u dhiganta ayaa la dhihi karaa waana rajaynaynaa insha allah dadka soomaaliyada inay nala gartaan haddaalid dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaabe xuseen ayaa u mahad celiyey qof walba oo ka qayb qaadatay aas-aaska maamulka hirshabeelle iyo ka qaybgalka munaasabadda sanad guurada sideedaad inaan u hambaleeyo ummadda hirshabeelle aas-aaskii calanka hirshabeelle iyo dowladda hirshabeelle la aas-aasay oo sideed sano ay ka soo wareegtay inaan ummadda hirshabeelle aan idhaahdo hambaliyo hambaliyo hambaliyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xildhibaanada federaalka iyo mas-uuliyiinta kala duwane ka timiday muqdisho ee safarka u soo galay weynaynta maalintan iyo inay la ciidaan dadkooda waxaan leeha waa mahadsantiin allah idin sharfo sidoo kaleentood waxaan u mahad celinayaa fanaaniinta ka timiday gobollo kala duwan ee halkan u timiday maanta inay weyneeyaan xafladdan loogu dabaaldegayo sanad guurada sideedaad sidoo kale dhallinyarada saamaynta badan bulshada dhexdeeda ku leh waan u mahad celinayaa ee wakhtigooda iyagana soo geliyey inay maalintii aan weyneeyaan waxaan leeydinkana waa mahadsantihiin marbaarta gaashaamana sugaanta halkan kala duwan iyaguna ku soo bandhigay dhammaan cid kasta ee tala ka geysatay waxaan leeyahay waa mahadsan tahay runtii aas-aaska hirshabeelle wixii laga soo maray waad wada ogtihiin gudoomiye gobolaan ahaay gobolka shabeellada dhaxan gudoomiye gobol ka ahaay madaxweyne ku-xeenkuna gudoomiye gobol uu ka ahay gobolka hiiraan muddo sagaal bilooda ayaa loo fadhiyey aas-aaskii iyo isku darkii labadaas gobol runtii waxaa ilaahay maadiisa in lagu guulaystay laguna midoobo calankan arkaysiin dastuurna ou yeeshay ilaahay mahaddiis waayay maantana ummadda hirshabeelle labada gobol waxay ku midaysantaa calankaas cid kastee gacan ka geysatay waxaan leeyahay waa mahadsan tahay dhinaca kale cali gulaab xuseen madaxweynaha hirshabeelle ayaa ka hadlay waxyaabaha maamulkiisa uu ku guulaystay inta uu xilka hayay saddex qodob ayaan xoogga saarnay waa amniga haddaan amni la helinna runtii wax badan lama qabteen waad arkayseen amnigu meesha uu hadda ka maraayo hirshabeelle in laba iyo labaatan ma- ha- habeen iyo laba iyo labaatan maalmood lagu dhex socdo bulshada cid baaraysa ayna jirin oo kumanaana isu soo baxaan runtii horumar ballaaran ayaa ka jiro xasilintii deegaanadii la xoreeyey wax badan ayaa laga qabtay horumarinta ka socoto hirshabeelle runtii wax lagu faano waayey ee kaabayaashii dhaqaalaha wax badanaa soo noqduu haayo dalka soomaaliya mashruuca ugu weynaay ee ka fula muddada dowlad la-aan dowladii hore ay dhacday ilaa hadda inta u dhexayso mashruuca ugu weyn oo mashruuca sabuun oo boqolaal milyana wuxuu ka fulayaa hirshabeelle wax badan ayayna dadka ku dheefi doonaan noloshoodana wax badan oo ka oo ku soo kordhi doonaa hadday tahay ka badbaadintii fatahaadaha iyo mararka qaar oo biyo la-aantu dhacdo kaydintii biyaha oo dib loo isticmaali jiray wax badan oo ku soo kordhi doonaa ee, muxuu ahay mashruucaas weyn sidoo kalentood dalka soomaaliya dhaqaalihi soo galay ee deeqbixiyaashu keeneen number two ayay ka gashay hirshabeelle waxay ku tusaysaa in la dadaalay oo horumarinta lagu dadaalay ee arrimaha bulshada wax badanaa laga qabtay hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay hadday biyihi tahay iyo adeegii bulshada guud ahaan deegaanadan soo marna wax badanaa ka qabsoomay intii inaad ku arkayseen wax la dhagax dhigaayo iyo wax la xirg jaraayo ayay ahaayeen runtii cid kastoo gacan ka geysata waa mahadsantihiin ayaan leehay maamul daadejinta sidoo kalentood degmooyinaa laga dhisay golihii deegaanka waxaana naga go-an in la daadejiyo dowlad wanaagga dadka hirshabeellena dad ay iyagu soo doortaan ay hogaamiyaanaa naga go-an sidoo kaleentood dhowrkii sano oon mas-uuliyaddan annagoo aan haynana waxaan ku dadaalnay xasilooni siyaasadeed munaasabadan ayaa waxaa loogu dabaaldegayay sanad guurada sideedaad ee aas-aaska dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo fanaaniin iyo marti sharaf kala duwan oo ka kala timid daafaha dunidana ay kaga qayb galeen xafladaasi oo ka dhacday madaxtooyada magaalada jowhar guddoonka xiriirka kubadda cagta hirshabeelle ayaa toddobaadkan lagu doortay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle waxaa magaalada tan jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle toddobaadkan lagu qabtay doorashada guddoomiyaha ururka kubadda cagta hirshabeelle doorashadan oo ay ka qayb galeen kooxaha ka dhisan magaalada jowhar iyo deegaanada ku xeeran ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qaybo ka mid ah haliyeyadii kooxaha ka dhisnaa magaalada tan jowhar ururada dhalinyarada maamulka degmada jowhar kan gobolka shabeellaha dhexe wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha guddoonka ururka kubadda cagta hirshabeelle iyo madaxweynaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed waryahayaga cabdifataax axmed maclow ayaa warbixintan inooga diyaariyey
waxaa magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle lagu qabtay doorashada guddoomiyaha ururka xiriirka kubadda cagta hirshabeelle doorashadan oo ay ka qayb galeen kooxaha ka dhisan magaalada tani jowhar iyo deegaanada ku xeeran ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qaybo ka mid ah halyeeyadii kooxaha ka dhisnaa magaalada tani jowhar ururada dhalinyarada maamulka degmada jowhar kan gobolka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hirshabeelle guddoomiyaha ururka kubadda cagta iyo madaxweynaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed codbixinta kooxaha kadib yuusuf xamuud jaras ayaa loo doortay guddoomiyaha ururka kubadda cagta hirshabeelle mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay doorashada ayaa halkaasi dhiirigelin iyo weliba dardaaran uga soo jeediyey guddoomiyaha cusub ee ururka kubadda cagta hirshabeelle
meesha waxaa ka dhacday doorasho hufana ka dhacday ay kasoo qayb galeen kooxo gaaraya afar iyo toban kooxood goobjoogna ay ka yihiin bulshada qaybeeda kala duwan oo goobjoogna ka yahay gudoomiyaha xilli kubadda cagta qarankana uu goobjoog ka yahay doorashaa dhacday lagu doortay gudoomiye yuusuf xaab mujaras gudoomiye loogu doortay ku-xigeenadiisa iyo xibnihiisa aadan u hambalyahaynaa gudoomiyaha la doortana waa hambalyahaynaa iyo ku-xigeenadiisa waxaan kaloo hambalyahaynaa kooxaha kala duwan ee halkaa maanta isugu yimiday ee doorashada la qaabiyey ee yidhi haddii qof walba lagu soo magacaabo maanta waxaan u taagannahay inuu gudoomiye xiriir kubadda cagta uu joogo ayaa waxaan u taagannahay inay doorasho xalaal dhacdo ururada yirna inaan aadan u hambalyahaynaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta hirshabelle mudane yuusuf xaami jaras iyo xubnaha guddiga fulinta doorashadiisa aan qayb ka ahaano oo aan goobjoog ka ahaano oo aan markhaati ka ahaano aad iyo aad aan u faraxsannahay inay maanta meeshaan ay ka dhacday doorasho daah furan laguna doortay mudane yuusuf xaami jaras iyo guddigiisa fulinta mudane yuusuf xaami jaras waxaan leenahay gudoomiye waan ku faraxsannahay inaad afarta sano soo socotay xiriirka kubadda cagta hirshabelle aa hogaamiso garab aan kugu nahay aad iyo aad aan ugu faraxsannahay cid allaale ciddii ka qayb qaadatay oo kooxaha kala duwan ee isboortiga maxaa la yidhahdaa meelaha kala duwan ka kala yimid iyo kuwa jooharba waxaan leenahay gudoomiya garabkaagaan taagannahay waana kaala shaqaynaynaa wax walba aad u baahan tahay iyo hawshaada waajibaadkaada sidaas u guud
magaalada jowhar ee caasimada dowladda hirshabeelle taa ay ku guulaysteen yuusuf xaami jaras gudoomiye xiriir kubadda cagta urur kubadda cagta ee hirshabeelle iyo ku-xigeenadiisa waxaa leeya waa maasantihiin waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda isboortiga ee dowladda hirshabeelle ee asagana goobjoog ka ahaa waxaan leeyahay isboortiska sidiisa waxaa isdhexgal bulsho mudane yuusuf iyo tiimkiisa waxaan ka rabnaa annaga waxaan arki jirnay waagii sagaashan iyo sideeddii iyo sagaashan iyo lixdii in kooxa ka dhisan gobolka hiiraan qaarkoodna ay inta yimaadeen qaarna xagga loogu tago marka waxaan rabnaa si isboortiga goboladaas labada gobol ay u noolaadaan waxaan kaa rajaynaynaa hadduu ilaaha yidhaahdo in ay yimaadeen kooxihii ka dhisnaaya hiiraan ama buurburta iyo balgooyn iyo jalalaqsi intana ay ka tagaan degmooyinka hirshabeelle qaarkood si ay halkaas ay u tagaan hadduu ilaah yidhaahdo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay tiimka la doortay oo gudoomiyaha u horeeyo hambalyo hambalyo hambalyo ugu dambeyn gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cali cabdi maxamed cali shiine oo madasha khudbadaha soo gabagabeeyey ayaa ku dhawaaqay sax ahaanshaha doorashada qabsantay in gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellaha dhexe iyo kooxuhu ay dhammaantood uga yihiin waxna ay suuqo soo qayb galeen waxna ayagoo nool oo fadhiya ay soo qayb galeen sidaasna ay doorashadu ku tahay doorasho cadaalada guddi doorasho leh nidaam leh waxaa kaloo goobjoog ka ahay madaxda gobolka shabeellaha dhexe iyo waxaa goobjoog ka ah wasiir wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha oo wasiir ku-xigeenka uu goobjoog yahay waxaan rabaa marka doorashadaas xiriirka kubadda cagta soomaaliya waa aqoonsan yahay si sharciga ula aqoonsan yahay waxaan ula shaqaynaynaa sidaa ula shaqayn jirnay iyo si ka fiican ayaan ula shaqayn doonaa haddii ilaah yidhaahdo safarkeenna kan ku xiga waxaan ku tegi doonaa magaalada badweyne sidaan u ballan qaadnay dhallinyaradaba halkaasna waxaan ka soo dhisi doonaa waxyaabaha kaabayaasha u baahan kubadda cagtay u baahan tahay waxay macquula waxaana rajaynaynaa hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo laisku yidhaahdo hirshabeelle dhammaantoodba in ay kubadda cagta sidii loogu yaqiinay ay soo gaarto haddii la yidhaahdo waxaa kaloo rabaa inuu u mahad celiyo lajannada kooxda isna ay u ciyaari jiray maantana goobjoog ka ahay doorashada waxaan rajaynaynaa kubadda cagta waa xushmad iyo isdhexgal aad aad ayagana waan ugu mahad celinaynaa aad iyo aadaan ugu faraxsannahay siday uga soo qayb galeen dhammaantoodna waxaan leenahay anagoo isku duuba gudoomiye hambalyo garas waxaa laga rabaa inuu ku hogaamiyo waxaa laga rabaa inuu ku hogaamiyo si daacad ah iyo waxqabad wanaagsan inuu ku hogaamiyo waxaa kaloo rabaa kubadda cagtu kala heer waaye heerka stateka heerka gobol iyo heer degmay kala tahay haddii ilaah yidhaahdo waxaan rabnaa marka noocaas in loo kala saaro marka degmo la cayaarayo waxay leedahay nidaam gooniya marka gobol la cayaarayo nidaamay leedahay marka kooxuhu cayaarayaan nidaamay leedahay haddii ilaah yidhaahdo sisamadii loogu talagalay dhammaantoodna hadda u samaynay waxay dhiman waa dhammaystiraynaa wax dambe oo iska hor iman gudoomiyaha la doortay yuusuf xamuud jaras ayaa horey u ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta hirshabeelle oo mar kale loo doortay
haweenka jowhar ku iibiya cawska ayaa toddobaadkan dalbaday in shaqo abuur cusub loo sameeyo haweenkan soomaaliyeed ayaa ah kuwa ku shaqeeya duruufo kala duwan si ay u maareeyaan noloshooda iyo midda qoyskooda waryahayaga zahra cabdi xuseen ayaa warbixintan inooga diyaarisay haweenka soomaaliyeed ayaa ah kuwa ku shaqeeya daruufo kala duwan si ay u maareeyaan noloshooda iyo midda qoyskaba haween badan oo ku nool magaalada jowhar iyo tuulooyinka u dhow ayaa ka shaqaysta iibinta cooska waxa ayna ii sheegeen in ay kasoo maraan dhibaatooyin badan islamarkaana dhaawac kasoo gaaro xiliyada ay ku guda jiraan guritaanka cooska haweenka ayaa ii sheegay in aysan ka helin lacago ku filan noloshooda iibinta cooska islamarkaana u baahan yihiin in laga garab qabto loona sameeyo fursado shaqo abuur oo ay kaga maarmi karaan iibinta cooskan urkoy cabdi meesha aniiti aan coosaan soo gurnaay suuqaan coos ka eegnaay yaay afar iyo labaad saac iska fadhinay maalmaa barkeeda waa xareynaa cooska wax naga gadanaya male waxaan u baahnaay inaad coos leela soo taageertiin oo u timaadiin oo wax siisiin yaahe waa iskarafaasannahay anaka coosaan gurnaay waxaan kaloon ka shaqaynaa coosa daamwaana jiwaalaan dhaweynaay jiwaalkii markaan dhawnanay sees lacag waa kuseelaynaa cooskiina maalmaha keegnan haddaanaa la gadawa waa iska xareynayna saas cawadii ilma waa u kuseexinay waxun u hayno si degdeg naaga soo gaara silaan coos leewnahay coos baan ku shaqaystahay wax kaloo qabta malaha baay waan haasaay meelaan wax kakaysan malaha nimankii waa beeraynu fulowaan unkay wax naga sugowaan ilmaayo caanay nagarawaan ninkii cunuush nagarawaay meelaan wax ka kaysano malahastaa tabardarna waan haasaay askaan waxaan keenay duurka huwiga dhexdiisa hilqiisaan kasoo guuray maxaas leey qabsada bahar leey qabsadaa meel duur oo jaq aan galay shaqadeeni dhan waa bug shaqadeeni dhan coos kale ee bug shaqa kale ma u qabti baani shaqa kale nin yeelay malaha coos kale shaqadeyga eh soddon kun afartan kun oo iska hela afartan kun ilmaa iska bibiyeysta hadda saacan saacadaan tumiyo koob saaca meeshaan fadhiyay ascoos iyaalay ilmiyeeda waxa iiga sugowaan wax meel aa keenna mala cooskeeb iyaal aa bee xataa lii dhownam warfiyaalan iskii gurina gacanta iskii goynaynay waa iska qalinaay gacanta dhiigaana baxaayo sidaasaan sii shaqaysnay waxaan ka keenay tulun banaani waxaan oon soo maraay bijaajo magurkada bijaajo waan soo waaya beerahan ka soo guraay marka bukit waa helaay marka bukitna aan soo waaya minankaan soo aaday beera dhexdoodaan ka soo guraay aan ilmihii wax ku siistaay anana garawaan aybo wax wax isiiyo male mudaan dhiibiyo waay uqoo yar aan dhiibinay haddaan alxamdulilah marko ilmaha dawaa ii koreen wax waa ii qabteen maasdaan haddii cooskiyaan qaadiyo mar waa la helaa marna waa la waynaayo dadka oo badan xoolaadeeda iyo irleyda iyo tiraanaca waxaa ii goynay mar konton ay goynay mar afartan ay goynay mar soddon ay goynay sii ku aragtid leewa nafashay mukaabisi laasan magoo magoo cabad magoo ilmaha ka bixi leewa haddii la waayna cabadaas ilmaha ku seexi leewa gaariib wax maka bixi waa dallan ku bixi waane maxaa ilmihii siina waxaan ka jeedaynaa ma ilaahay cooskaan ha soo reebo oo gacanaa la qabto oo noo la dal yeela aan ku codsanayna waxaan ku sheegayaa cooskaan dhibaatayaal badan baan kasoo maroonaa waaye masaakiiman baa iska nahay cooskaan wax walba oo kusoo kulano siil waa iska arkeynaa gacmaha waa laga gashanaa asagoo unakoo cooskii gacmaha gashanayna inay mas la kulmeyna dhibaatadaasaan arakana markaa beertaan galno osoo anuu leey iga dhig cooskayga bartaan iyo tuur beertaan kalaa galayna anaa soo burina beertaana galayna waxaa lele cooskaan daadi cooskaadi cooskiioo adoo arsaq u gasho beerii hunguri u gashay aa lagaa daadsana rafaadkaasaasoo dadka dadka dhan muslinkan dhanoo meeshan wada joogo arsaqooda ay kasoo doonteen cooskan hunguri ay ka doonanoo dadka dad baa soo galaayo oo sii qaadanayo xoolahoosiis ka keeno labaatan iyo shan labaatan aalidhaha wixii oo ilmahayga hunguriyooda noqonayna ayaa lai siina habeenkii iibiya cooska ayaa ah kuwa dhibaato kala duwan kasoo mara guristiisa islamarkaana u baahan in la garab qabto waxaana cooska loo isticmaalaa in xoolaha cunto ahaan loo siiyo iyo qaabab kale
waxbarashada sanad dugsiyeedka jaamacadaha jowhar ayaa toddobaadkan dib loo furay waxaa dib loo furay sanad dugsiyeedka waxbarashada jaamacadaha magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle kadib muddo saddex bilood ah oo ay fasax ku maqnaayeen ardayda waryahayaga xaliima cali ibraahim ayaa warbixintan inooga diyaarisay waxaa dib loo furay sanad dugsiyeedka waxbarashada jaamacadaha magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle kadib muddo saddex bilood ah ay fasax ku maqnaayeen ardayda maamul ku-xigeenka jaamacadda zamzam faraceeda magaalada jowhar shaafici xasan ayaa ka warbixiyey kuliyadaha ay bixiso jaamacadda iyo waxay rajeynayaan inay sanadkani kusoo kordhiyaan asigoo ardayda kasoo baxday dugsiyada sare ugu baaqay inay ku biiraan jaamacadaha jaamacadda zamzam ee maxaa la yidhahdaa faraceeda jowhar yacni waxay bixisaa markii laga hadlayo caafimaadka sida guud waxaa la isku dhahaa yacni health science health science markii la dhahayna waxaa waaye waxyaabo badan hoos imaanayo ee laakiin yacni qeybaha ka bixin waxaa ka mid ah yacni public health oo loo yaqaano maxaa la yihahdaa caafimaadka bulshada sidoo kale waxaa bixinaa ee kuliyadda maxaa la yihahdaa nursing general nursing sidoo kale waxaa bixinaa kuliyadda iyadan la yirahdo midwaveriga oo kalkaalisnimadii iyo umulisnimadii ay kala noqonayaan markaas sidoo kale waxaa bixinaa maxaa la yihahdaa medical laboratory oo ah shaybaarkii markii laga hadlaya marka health scienceska waxaa ka bixinaa markaas afartaas qeybooda ka bixinaa jaamacadda oo faraceeda jowar hadda waxaa jirto farac axmar oo kale waxyaaba lagu soo siyaadiyey laakiin stiil weli anaga maanan keenin waxaan rajeynaynaa marka inaa keenno sanadaha soo socda insha allah maadaama anaga aan- aan joogno maxaa la yihahdaa gobol yacni baahiya caafimaadka aaday u fara badan yihiin yacni intii anaga karaankeenna ah waxaa isku daynaa yacni haludhigeena jaamacadda waxaawaa markasta yacni inaa ardayda qaybta baraatikada inaa ka xaqibtirno waa so more practice waxaa waaye wuxuu keenaa success oo ardayda u horjeedi karaa biri ka maalinna markay magaalka usoo baxaan oo kale yacni waxaan ku qabnaa kalsooni ah inay ardaydaas eh, yacni dadkii ay wax u qabanayaan si fiican inay wax ugu qabtaan Een, baaya caafimaadka way badan tahay laakiin inta anaga karaankeena jaamacadda ay sameyn karto yacni waxaa sameynaa oo kale is- markay jaamacadda dhiganayaan galaaska ay qaadanayaan oo kale inaan baraatika jaamacadda dhexdeeda ku siino yacni waxaa leenahay labs oo noo diyaarsan ardayda baraatika ku sameeyaan Ee, markii semesterada ay sii gudbaan semester four oo kale meelaas markay gaaraanne waxaan sameynaa yacni inaa isbitaalada gobolka ku yaal oo kale inaan u dirno ee, si ay yacni aqoontoodii aqoon korreys ay u sameeyaan Ee, sidoo kale hadda mashruuc waxaa jira aan inaan soo hirgelin aan rabno asin sanadka dambe ardayda qaar inaa yacni labada bil fasax ay qaadanayaan oo kale ama saddexda bil intay noqotaba aan u dirno yacni muqdisho isbitaalada muqdisho oo kale baraatika ay kusoo qaataan yacni si inta waxay ka helayaan wax ka badan si ay ugu helaan waqtigooda oo fasaxana yacni oo u noqdo yacni waqti ay damaashaad ay kusoo qaataan jaamacadda zamzam waxay ka mid tahay jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar ee waxayna bixisaa kuliyado kala duwan waxa ayna xaruumo ku leedahay magaalooyinka jowhar baydhabo iyo magaalada muqdisho laba ruux ayaa toddobaadkan ku geeriyootay dooni ku qallibantay deegaano hoos yimaada magaalada tan jowhar laba ruux ayaa ku geeriyootay sideed kalena waa laga badbaadiyey kadib markii doon ay saarnaayeen ay ku qallibantay deegaanada ay saameeyeen fatahaadaha webiga shabeelle ee u dhow deegaanka gaaleef ee bariga magaalada tan jowhar wariyaha iyaga zaare cabdi xuseen ayaa mar kale warbixintan inooga diyaarisay laba ruux ayaa ku geeriyootay sideed kalena waa laga badbaadiyey kadib dooni ay saarnaayeen oo ku qalibantay deegaanada ay saameysay fatahaada webiga shabeelle ee u dhow deegaanka gaaleef ee bariga magaalada jowhar doontoo ay saarnaayeen toban ruux ayaa waxaa weli lala yahay meydka mid ka mid ah dadkii saarnaa doonta iyadoo la helay meydka ruux kale wararka ayaa sheegaya in ay doonta kusii jeeday deegaanka gaaleef kana baxday deegaanka cumar cismaan oo sidoo kalena waday in ka badan soddon loor oo galey ah gudoomiyaha tuulada warciise xuurshe xuseen maxamuud ayaa sheegay in gurmad deg deg ah ay wadaan weli islamarkaana baadagoobayaan meydka hal ruux oo weli biyaha lagu la-yahay gaaleef xalay waxaa ka dhacday doona waxay ka raratay meel la yidhaaho cumar ismaan iyadoo kusii wajahan gaaleef ay kusii wajahan tahay biyihii markay dhex bartamaha ay marayso waxaa dhacay doonti inay shiiday ay hoos tagday badar galley ayaa la saaray soddon loor gaadhaayo rarka ayaa ka batay iyo toban qofood dhulka ayay u shiiday hoos ayay tagay dadkiina biyo ayay ku wada boodboodeen lama dumar ahaa ku jiran iyo waxay ahaayeen sideed raga oo lama naaquuda ay ku jiraan labadii naaquuda ay labadii qofood gabar yar iyo maamadii badbaadiyeen iyo dadkii kalena qaar way dabaasheen qaarna gacmahay ka qabteen doon kaleoo ka daba socotaa ku timid wixii waa lagu gurbiyey dadka sidii loogu riray laba qofoodna way shiideen biyihii hoos u tagan iyaga way ku dhinteen way ku geeriyoodeen meydkeeda xalay ilaa waa la raadinaya maanta o dhan galabta kow iyo toban saac ayaa hal meyd soo helay kii kalena aal aana hadeertan wuu maqan yahay raadis ayaa lagu jiraa hal qofaa la helay kii kalena waaga biyo ayuu ku maqan yahay raadisaa lagu hayaa waan gartay baadi goobka qaabkay u samaynaysaan oo meydka aad ku raadinaysaan wax qalab oo aan wax ku raadina ma haysano un kuleyta waxaan samaynay dooman oo yaraan adiga toban doomoda meeshii isugu keen doomanaan isugu keenna meeshii doomankii meesha aan isugu keenay dad oo dhalinyaro ahaan kusoo wada qaadnay dadkii waxay sameyn waa dad adiga waa taqaanaa dad oo eeg iyo wax ka dabaal jiro dabaasha aad u yaqaano waayey qof walba markii meeshii doomankii laysugu keenay meeshii ay dhacdadii ay ka dhacday un meeshii doontii ay shiiday ayay qof walba biyihii isu dayeysa iyadoo laftigeeda khataro kale ay ay ka imaan karaan halkiyaa laga wada raadiyaa meydka in la muudo biyihiia dhulka hoose laga soo raadiyaa biyahana bacbacooda waa ma sahlano waa dhul oo aad ay dadka u liqaayaan waa mool oo saa'id ah wax hadda na soo gaaray maamula ma jiraan waa un isu gurmanay hadda deegaanka warciisoo kale laga soo gurmaday dooman yiiloo ilaa lix gaarayana ka yimideen iyo wixii kaloo gaaleef yimid iyo wixii kaloo balcanaha joogay dadkii oo dhan durisi way soo wada gurmadeen dhallinyaradii xoogga leho dabaasha taqiina kulli dhammaan way soo wada xaadireen bulshada tuulooyinka gaaleef warciise iyo ceel cusub ayaa wada dadaallo lagu baadigoowayaa hal qof oo lagu laayahay biyaha dhexdiisa iyadoo gaadiidka keliya ee laga isticmaalo deegaanada bariga kaga beegan magaalada jowhar ay isticmaalaan doon waxaana aad u saameeyay fatahaada webiga shabeelle tartan kubadda cagta ayaa toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed garoonka kubadda cagta magaalada baydhabo ee dictor ayub stadium ayaa lagu soo gebagabeeyey tartankii kubadda cagta ee baydhabo kaab oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka socday magaaladaasi wariyahayaga cabdifataax axmed maclow ayaa mar kale warbixintan inooga diyaariyey
garoonka kubadda cagta ah ee magaalada baydhabo ee doctor ayuub ayaa lagu soo gabagabeeyey tartanka kubadda cagta ee baydhaba kaab kaasi oo muddooyinkaniba ka socday magaalada kulankii kamadambeyska ahaa ee tartanka kubadda cagta ee baydhaba kaab ayaa waxaa isu soo baxay kooxaha salaam mey iyo f c daarusalaam kuwaasi oo inta ay ciyaarta socotay soo bandhigay ciyaar qurux badan oo ay u riyaaqeen daawadayaasha sagaashanka daqiiqo ee ciyaarta iyo daqiiqadaha dheeriga ah ee garsooruhu uu ku daray ayay isu mari waayeen kooxaha waxaana la aaday goolkulaad oo shan gool ay ku awood sheegatay kooxda daarusalaam kabtanka kooxda daarusalaam maxamed nuur oo dareenkiisa guuleysiga kadib warbaahinta uu cabiraya ayaa yiri sidan alxamdulilah lena alxamdulilah lena dadaal mayle raayse badan oo una hageline oo waqti dheer shaga badan hagowni yami raayse ilaahayna si alxamdulilah lena wallaahi walaan walkeena taageerayaalku taageerayaalka daarusalaam mayle raayse zira jooga lahaa tiimka la keenshayo daarusalaam la keenshayo mayle raayse taageerayaalku xaafado ku dhisanta mayle raayse siyeed laamado siyeedka dhaamad maydharaayis laankoonka sagaalanka ee usina maydharaayis bashiir biyaade leerawida ay keenta maydharaayis unku hambaliye ee maydharaayis daarusalaam maydharaayis jambiyonagati alxamdulilah laha qaar ka mid ah taageerayaasha kulanka kamadambeyska ah ee kooxaha daarusalaam iyo islaami ka qayb galay ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda kulanka kamadambeyska ah ee ciyaarta ay soo bandhigeen labada kooxood ee isu soo baxay kulanka kamadambeyska ah ee tartanka baydhaba kaab
geega dareenkan hortumaya kuwa koro araga haytan miraayunamay waa abuuraniniin dhaladan sababto ee ciyaartooydan barwalba juhdi dadaalan diyaani maamul ahaan markii una fiirin may waa eeda juhdi dadaalan gidi marka may lenahani oo may waa invitam una kuhobkan qaadna ilaa abtu may waa kukoyne kaalin may laraay heerka saddexda kukoyne ilaa iyo hadda may waa halmaana may noo badayna imbitamkaasaa kaqaandi ilaa hadda may waa jambiyon may laraay insheegeena marka insha allahu meelena marwelba guul i gobon meelena meelera zerbidna may wadana inuna zeher eesheena timku insha allahu guul i gobon marwelba unina garabsheena alxamdulilah ti una maynaya may leeraha kabani oo daw ku dhan handagaallamaani deerna insha allah waana may balaha daarusalaam sanadka dambe hob ilaahi zeer eh waan rajeya insha allah wallaahi anu mudabaho may leeraha unu fiinaal seeni baydhowa kaa fiinaal jeysani waanuna gaadni taasay may baa walwiinan in ku dhintamaha tidii kalena kohayaal zaare ee baa hareemni una may leerahay baydhowa kaabkan may leerahays wallashaa korma isinba kuwar qabtan saas daraadiya markan may balaha daarusalaam mar weelba guulaysay hata zaare biyanagni sanadka dambena fiinaalka may leerahay insha allah ayaan taka kulamaano oo zaare ahda insha allah daarusalaam ha jirto ha joogda wiilasha geeg inkastoo miinaa unin fiinaalka dhelni adina alxamdu ilaah maadle inkastoo unin guulaysan adina may ilaa miinaga kulley waa ka iidanka faraxsanaa wallahi ha ha ha ha ha wallahi ada kulley ata meena matte miyalka meena hiraabe sar alamindaan un siyasa ir kulka adiba alamindaan lanto cyber meena sala ka alamindaan ir kulka adiba rakaad meena adan tuman saa ku baay kulley adin meena dadalshan ani adan alhamdulillah wallahi kulunka ne kulmeer new iidan gudumina in kasto meena geeg fayna halay tadi baragayd garoonka meena salaan buu dhaafi taageer kadi baragayd adan kulley guuleysin meela alhamdulillah wallahi marwal alhamdulillah amay baagan daray marwal meena iyo walkeena iyo laantay garoonka meena un inta ma ka dhiyeel korno يوم ما لا منا مرور منا سلا يقرفنا منا أم بود في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مغاي ليرون استيحي إبراهيم حلقيك والبنت إيدي إيدي كفرح سنة وأنا هامبلي دير كدري إن إن كوحدة أو من رئيس دير السلام وبس إن هامبلي هامبلي إن قولي سن بلا وتهاتو لها إن شاء الله وبلا إير ولي بلا ها هي صدق يلا تايرال كولي بنك باخي من رئيس قبل بدن قرارين أرجع وبلا إير لا قرارك هيسكو دافوي meel eraayse hees dadka erlaayr marna ka fikiraani salaame intiin koobkan ninka qaada baraantiyan rafaadeen walaaraay taageerayaasha madagu noo galeen koobkan nille aa war garoonka hayseedo ileeri garoonka la mashiid la isku dhay kolay jawe geeka salaame jabtay ilaahay kay baabiyo garab taagan marda usina ka dayda degmooyinka ilaa intaa taageeraay meel kasta muddada sanadka ah waxaa horyaalkan hogaamin doona kooxda daarusalaam oo ku guuleysatay in sanadani ay noqoto kooxda laalisa horyaalka kubadda cagta ee kooxaha degmada baydhabo
waagaag dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkeena toddobaadkii tiga raadiyaasana ee magaalada jowhar inta ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ah ayaa idinla socodsiinayey injineer maxamed nuur xuseen ayaa inoo farsameynayey intaan toddobaadka xiga barnaamijkan mid lamida dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegeynaa sidaa iyo nabadgelyo